munaasabadan qiimaha mudan taasoo ina tusaysa wax kasta oo loo dhaqaaqo in maaragtay oo ilaahayna aqbalo inay hirgalaan oo suurtoobaan maamaha soomaaliyeedba waxay odhanaysaa wixii lagu kaco rabbise aqbalo way rumoobaan waxa weeyaan oo masaajid ha noqoto ama iskuul ha noqoto ama dhakhtar ha noqoto waxaan horta ilaahay aqbalay ma holaagaan ilaahay baa mahad iskale waxaan mahad u celinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay dhismaha masaajidka weyn ee ceegaag iyo iskuulkan ayna hadda dhex taag taagannahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u weydiinaynaa sida walba meeshii uu ka soo bixiyey in ilaahay ugu bedelo mid ka khayr badan ilaahay subxaana wa tacaala waxay kutusaysaa arrintaasi in qof kasta wixii uu ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa dhigto uusan maaragtay goor uu uga baahi badan yahay uu maaragtay helayo ilaahay agtiisa ka helayo waxa weeyaan rag baa maaragtay u kacay ama dawad ha noqoto ama guda ha noqoto ragga dawada lacagta ha soo bixiya laakiin ragga gudaha laftiisu ma hawl yarayn sababtoo ah waxa weeyaan xoogooda iyo xoolahoodaba way kaga qayb qaadanayeen run ahaan marka arrintaas oo dhaanto waxaan ka cudur daaranaynaa xilliga xafladdu kusoo beegantay oo waxoogaa maaragtay xilli yaro kulula dabayla dhacayaan xilli maaragtay aan aad moodo waxoogaa munaasib inaysan ahayn dadku qorax taagtaagan yihiin taasna waxa kaliftay dadka oo maaragtay meelo fogfog ka kala yimid oo u baahan tixgelintooda in la siiyo waxaan aada iyo aada u leeyahay dhammaan dadka islaamkaa meel kastay joogaan ha arkeen oo ha ku dhiiradeen waxqabadka dadku haddii ay ururaan marka laysu keenkeeno labaatan labaatan iyo toban toban haddii laysu keenkeeno inay dhalayaan kaa aynu harkiisa fadhino ama aynu gudihiisa ku jirno waxaan aada iyo aada ugu dhiiri gelinayaa ha ogaadaan qof keliya inuusan maaragtay waxba u noqonin wixii uu soo bixiyey ama laba kun ha noqoto ama kun ha noqoto ama shan boqol ha noqoto ama boqol ha noqotee wixii laysku dardaray ay dhaleen wax isna waxtar u ah dadka islaamka ah ee ehelkooda ah meel kastay joogaanna waxtar u ah waxaan ku soo dhaweynayaa waxaan kaga baxayaa arrinka waxaan kaga baxayaa ilaahayna ha laga yaabo hana lagu dadaalo waxqabadka ijtimaaciga ah arrimaha maaragtay bulshada waa arrimo aada iyo aada u muhiima dadka islaamka oo dhan bay wax tarayaan wixii wax ka geystay iyo wixii wax ku darsaday iyo wixii lacag ku bixiyey wixii ku bixiyeyba ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaal mariyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu